raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo raadi haddaba sane muqdisho qodobadan maanta idii haynana waxaa ka mid ah madaxa jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud wafdi oo hogaaminaya oo gaaray magaalada garoobe ee caasimadda maamulka puntland
xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo maanta kulan ku leh magaalada caasimadda ee muqdisho
wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xamse barre wafdi oo hogaaminaya oo ay- oo gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
gudoomiyaha gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle oo wasiirka gaashaandhiga iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida warbixin ka siiyey xaal- howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda deegaankaasi
wararka dibadda waxaa ugu waaweyn ciidamada tigre oo billaqaystay shidaal ay lahaayeen hay-adda qaramada midoobay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wacan oo wanaagsan dhegeystayaal waa duur khamiisa taariikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha sideedaad ee agosto sanada laba kun laba iyo labaatan waxaad maqasheen durmarka warkeena duhur markaana u diyaar garoobaa iyagoo faahfaahsan
aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud wafdi oo hogaaminayo ayaa gaaray magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland iyadoona halkaas si weyn loogu soo dhaweeyey madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayey garoonka diyaaradaha ee jenaraal maxamed abshir ayaa waxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud wafdigiisa kusoo dhaweeyey madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni iyo mas-uuliyiin kale oo ka- oo kala duwan oo ka tirsan maamulka puntland iyadoona intaa kadib madaxweynaha loo gulbiyey dhinaca madaxtooyada madaxweynaha ayaa waxaa sidoo kale wafdiga ka mid ah xubnaha ka tirsan golihiisa wasi- waa golaha wasiirada iyo xildhibaano labada gole ee baarlamaanka soomaaliya xasan sheekhi wafdigiisa ayaa waxa ay ka mahadceliyeen soo dhaweynta loogu sameeyey garoonka diyaaradaha jenaraal maxamed abshir villa soomaaliya oo ka warbixisay safarka madaxweynaha ayaa shaacisay in uu qaadan doono muddo laba cisho ah islamarkaana uu wadahadalo la yeelan doono madaxda maamulka puntland maadaama uu midmadow soo kala dhex galay xiriirka labada dhinac sida aan xogta ku hanla ujeedka madaxweynaha ayaa ah isu soo dhowaanshaha dowladda federaalk soomaaliya ee maamulka puntland iyadoo la rumaysan yahay in madaxweyne siciid cabdulaahi deni aanu ku qanacsaneen wixii waa ay- waa iyadoo la rumaysan yahay in madaxweyne siciid cabdulaahi deni uu uusan ku qanacsaneyn wixii la sheegay in waa tallaabada ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre loogu magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha siciidani ayaa la sheegay in uu aada u doonayay in loo magacaabo xilka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda balse madaxweynaha ayaa door biday islamarkaana magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda inuu noqdo xamse cabdi barre inta uu ku sugan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda magaalada beledweyne xarunta go- waa niraadi magaalada garoobe waxa uu kulmo kala duwan la qaadan doono madaxda ugu sareysa maamulkaas ugu horeysa ciidani iyo sidoo kale isimada iyo odayaasha dhaqanka ee magaalada garoobe isagoona kala hadli doona xaaladda guud ee deegaanada maamulkaas safarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya siciid cabwaaniraade xasan sheekh maxamuud uu ku tegay magaalada garoobe ayaa waxa uu noqonayaa safarkii saddexaad uu ku tegay maamul goboleedyada kala ah maamulka koonfur galbeed galmudug iyo maan- puntland oo maanta uu gaaray tan iyo markii dib loogu doortay shan iyo tobankii may laba kun labaiyo labaatan
dhinaca kalena haddii aynu eegno gudoomiyaha gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa wasiirka gaashaandhiga xukuumadda federaalk soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida waxa uu warbixin ka siiyey howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda deegaano ka tirsan gobolkaasi sidoo kale gudoomiyaha ayaa koob fagaaro ah waxa uu khudbadda kaga jeediyey ciidamada dib u xoreynta deegaanada gobolka hiiraan isagoo xusay in howlgallada inta uu socday al-shabaab laga saaray deegaano dhowr ah oo ay hiiraan ay kaga sugnaayeen ci- koox- ciidamo dagaalyaman ka tirsan al-shabaab sidoo kale gudoomiye cali jayte ayaa ka codsaday wasiirka difaaca cabdiqaadir maxamed nuur iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inay mas-uuliyadda iska saaraan sidii ciidankani loogu dhammaystiri lahaa dhammaan adeegyada muhiimka ah loona hor- loona karab istaagi lahaa difaaca iyo la dagaalanka al-shabaab taliyaha ciidanka xoogka dalka jenaraal ogaa yuusuf raage iyo taliyaha ciidanka dhulka jenaraal maxamed biixi maxamed tahliil biixi ayaa goobta iyana sidoo kale ka hadlay waxaase sidoo kale meesha ka hadlay xildhibaan sambelolshe oo kamid ahaa wafuudda iyagu gaaray gobolka hiiraan ugu dambeyntiina wasiirka kaashaandhiga xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed abuukar mudane cabdiqaadir maxamed nuur ayaa xusay muhiimadda ay leedahay la dagaalanka al-shabaab iyo sidii looga xoreyn lahaa guud ahaan dalka waxaana uu xusay in wasaaradda difaaca dalka inay qorsho iyo qalab ah ay ku taageerayaan ciidamada qalabka sida
salaamu calaykum taliyaha taliyaha ciidanka lugta xildhibaanka maamulka hirshabeelle heerarkiisa kala duwan ciidamada qalabka sida dhammaantooda booliis iyo militari wixii halkaa jooga iyo mujaahidiinta deegaanka oo magacooda hadda saxda ah uu noqday inta aan hadda tiimamkii halkaan joognay aan isla garannay ciidamada dib uxoreynta deegaanka waxa la yidhahda macwiisley ma jiraan horta waxaan idinkugu mahadinaynaa inaad damiirkiina uu noolyahay oo maanta aad maaragta isgarateen oo aad tidhaahdeen cadowgan deegaankeeni ma joogaan waa wax ilaahay loogu mahadyo bani aadanku halkaasuu ka noolyahay maskaxdiisu hadday aqbasho dareenkiisu uu aqbalo in la gumaysan karo xoolihiisa la qaadan karo wax walba lagu samayn karo markaasi qofkaas bani aadanka uu iska nool yahay wuxuu u nool yahoo micno leh oo adduunkan korkiisa u jooga ma jiro sababtoo diinteena islaamka kow waxay xarintay dhiigga labo qofka xoolihiisay xarintay saddex in cirdigiisa lagu xadgudbay xarintay soo ma intaas haddii lagaa qaato noloshaad wax micno ay ku fadhida lama arko nimanka lala diriraayo oo ilmaha naarta loo yaqaano saddexdaas ayay ku xadgudbeen soo ma nafti bani aadanka way ku xadgudbaayaan xoolihii way idinka aruursanayaan iyagoo magacyo kala duwan sita ama zekaha ku magacaabaano ilaahay kitaabkiisa ka been sheegaano ama ganaax qofaa inta tubaako ku cunee maxay dhahaan qori keen mee qoriyaa liidinka qabaa maalin walba waa liidin ganaaxay qori keenas oo liidinma yidhaahdo waa la baxayaa qof awowahaaga ama abtigaaga ama adeerkaagaa lagu dilaya haddana qorigii adiga lagaa qaada rasaasta lagu ridaayaa lagu ganaaxa adaa lagaa qaadaa gabadha guriga kuu joogta meeqa gabdhaha idinka maqan ma yara sow ma ayaa maaragta laiska wadanaya qaaraa gabdhahooda laga furtay soo ma deegaanada badankeeda saasaa ka dhaca horta nimanka lala diriraayo niman noocaasaa waa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaa mahadsan gaar ahaan waxaa mahadsan ciidanka xoogga iyo maamulka gobolka hiiraan iyo guud ahaan hirshabeelle iyo dadka deegaankan deggan ciidamadan haddaynan idinka u tilmaami lahayn oo idinka garab istaagi lahayn oodnan u muujin lahayn inaad deegaankiina diyaar utihin inay la dirirtaan iyaga laftirkooda mooral ma heleen soo ma adinkaa waxaa tihiin maaragta dadka deegaankan ilaashan lahaa dadka deegaankan lagu hadlayn lahaa adinka waa ciidamadu shaqadooda way guteen wixii suuragala way fogeeyeen wayna wadi doonaan waxaa kaloo dowladda idinla garab istaagi doontaa wax allaal wixii imkaaniyaado ay haysato
codkaas waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir maxamed jaamac uu ka warbixinayey howlgallada ka socda gobolka hiiraan markan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa gaaray ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibare iyo wafdi uu hogaaminayay garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee beledweyne ayaa waxaa kusoo dhaweeyey madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guuldaabe ku-xigeenkiisa yuusuf dabageed mas-uuliyiin saraakiil ciidan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ra-isul wasaaraha ayaa waxaa intaa kadib loo galbiyey dhinaca xarunta madaxtooyada ee magaalada beledweyne isagoona halkaas kulan kula leh madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaabe iyo ku-xigeenkiisa yuusuf dabageed iyadoona kulanka laga arinsanayo xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka ujeedka ra-isul wasaarihii-ra-isul wasaaraha xukuumadda xamse cabdi barre uu ku tagay magaalada beledweyne ayaa waxa uu yahay sidii uu u kurgeli lahaa xaaladda abaareed ee ka jira deegaanada gobolka hiiraan iyo sidoo kale sidii loo dabdargelin lahaa howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolka hiiraan sida lagu sheegay qoraal kooban oo kasoo baxay xafiiska warfaafinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda ra-iisul wasaaraha ayaa intuu ku sugan yahay magaalada beledweyne waxa uu kulamo kale la qaadan doonaa waxgaradka odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan isaguna kala aaraysan doona baahiyaha ka jira magaalada ee u baahan in si deg deg ah wax loo qabto waa safarkii ugu horreysay wasaaraha xukuumadda tan iyo markii loo magacaabay xilka ra-isul wasaarnimo uu ku tegay maamul goboleedkii ugu horreeyay oo noqday maamulka hirshabelle oo maanta uu gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ammaanka guud ee magaalada ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoona la arkaya ciidamada kala duwan ee maamulka hirshabelle iyo kuwa dowladda federaalka oo sugaya amniga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
dhinaca kalena xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa kulankoodii caadiga ahaa uga socdaa villa hargeysa ee magaalada caasimadda ee muqdisho taasi oo ku dhex taala xarunta madaxtooyada qaranka ajendaha kulanka xildhibaanada ayaa waxa uu yahay afar qodob oo kale ah dhegeysiga warbixin la xiriirta dhibaato weyn oo ka jirta gobolka bogool oo codeynta labada hab habdhowre ku-xigeen ee magacaaban doorashada xildhibaanada guddiga ama xubnaha guddiga korjoogteynta dib oogista dastuurka ee golaha shacabka iyo xiritaanka kalfadhiga koowaad ee golaha shacabka xogeyaha golaha shacabka cabdigariin buux ayaa xildhibaanada golaha shacabka koorsii horeysay u diray fariimo wargelin ah oo ku aaddan in maanta oo khamiis ah kulankooda caadiga ah uu socdo islamarkaana xildhibaanada looga baahan yahay in ay kasoo qayb galaan gudoomiyaha islamarkaana sheegay in kulankani uu yahay maanta kulanka ay maanta ay u fadhiyaan kaas oo uu haatan uga socdo xarunta villa hargeysa ee magaalada caasimadda ee muqdisho
faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal u dhexeeyay ciidanka howlgalka admiska gaar ahaan kuwa burundi ka socda iyo al-shabaab uu ka dhacay deegaanka buula culow oo hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose dagaalkan ayaa waxa uu yimid sida dadka deegaanka ay sheegeen kadib markii al-shabaab ay dhowr joh ay kasoo weerareen saldhig ciidamada uganda ay ku leeyihiin deegaankaas waxaana dadka deegaanka ay sheegeen ay maqlayeen rasaas labada dhinac ilaa ay hadda la mooga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkaas ay kusoo waa waa ka dhacay deegaanka hoostaga degmada baraabeh ee gobolka shabeellaha hoose al-shabaab ayaa dhowr jeer waxa ay weeraro kala duwan ay ku qaadeen saldhigyo ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad gowaaniirahadii kuwa admis ay ku leeyihiin deegaanay degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose
halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho markaan haddii aanu eegno akhbaaraadka dibadda qaramada midoobay ayaa sheegtay in ciidamada tigreeg ay biliqaysteen shan boqoliyo toddobaatan kun oo litir oo shidaal ah kadib markii ay si xoog ah kusoo galeen xarun ay leedahay hay-adda cuntada adduunka ee w f b oo ku taala magaalada makaleri sida uu xaqiijiyey madaxa hay-addaasi david besley baqaarka barnaamijka cuntada adduunka ee makaleli waxaa xoog ku galay ciidamada tigree kuwaasi oo qaatay labaiyo toban booyadood oo buuxa oo shidaal ah oo ay saaran yihiin shan boqoliyo toddobaatan kun oo liitar oo shidaal ah kooxdii koobto ama kooxdii koobta joogtay kuma guuleysanin in ay hortagaan ama inay ka hortagaan biliiqadaasi ayay yiri afayeen xogeyaha guud ee qaramada midoobay stephen trigi guud ahaan warkii doonaad ka dhegeysanayseen radio dalson anag intaa ciddii warkayga sooga waxaad dib weli kartaa radio dalson com
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalson ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel